Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug ayaa tababar u soo xirtay qaar ka mid ah haweenka xildhibaanada ah ee golaha deegaanka degmooyinka Gaalkacyo, Cabudwaaq iyo haweenka nabadda ee degmooyinkaasi. Tababarkan oo ku saabsanaa badqabka iyo sidoo kale adkeysiga haweenka golaha deegaanka iyo ururada nabadda ee Gaalkacyo ayaa waxa uu socday muddo shan maalmooda. Ugu horreyn, qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay tababarka ee xildhibaanada golaha deegaanka iyo ururada nabadda ayaa ka hadlay, iyaguna u mahad celiyey Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug iyo cid kasta oo gacan ka geysatay tababarkan loo soo xiray.
walaalaheena oo noo yimid ee, galwaaq sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa gabdhaha degmada gaalkacyo ee, waxaan kaloo soo dhaweynayaa suldaanka ee, agaasimaha iyo hay-adda shaqada noo wada wiilasha matalahayay Ee, dhammaantiin waxaan leeyahay waxay hawshaan noogu dhammaatay guul iyo barwaaqo Ee, waxaan ka baranay miskixiyan inuu qofku marna xun yahay marna fiican yahay qofku waxaan ka baranay inuu maaragtay waxna xalli karo lana xalli karo sidoo kale waxaan ka baranay ee, dulqaadka iyo samirku ee, waxyaabaha uu muhiimka ku yahay inaan sidoo kale noqon karno maantay ee, nabadoonno waxna maslixi karo lana maslixi karo ta- degmada caawa waan ka socdaa galwaa oo macnaha ku matalaya gabdhaha waxaan aad iyo aad u bogaadinahayaa oo mahadnaq u soo jeedinayaa dadkii halkaan tababarka quruxda badan noogu qabtay ayagoo wax aanaan aqoon jirin wax annaga waxaan isu haysanaa dad khibradda maaragtaa bulshada u dhammaystiran tahay laakiin waxaan ogaanay wax badan inay naga maqan yihiin sida hadda qodobadii maaragta maskaxda dhisidoo kale isqancinta qofka shakhsiyadiisa asagu inuu isqancin karo waan ka faa'iidnay waan soo dhaweynaynaa waxaan bogaadinaynaa meel kasta gabdhuhu joogaan in la ballaariyo in loo soo celcesho gabdhuhu haddii saas loo dhiso meesha hadda ay joogaan waa ka horumari lahaayeen Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug Cumar Cabdi Maxamed Guure ayaa tababarka soo xiray.
golayaasha deegaanka oo runtii waqti badan kasoo wareegeen oo aad ogtihiin eh, golayaasha deegaanka inay runtii shaqooyin fiican ka qabteen deegaanadooda Eh, sidoo kale aan u taagnay intaas inaan si guud eh, capacity-ga la dhiso eh, golayaasha deegaanka iyo maamulkaba Eh, dabcan waxaan rajeynayaa haddaanan qaldanayn intaad eh, macallimiinta ka hesheen inta idinku kala qaadateen ka badan oo aragti ah Eh, hadafka loo socodina runtii midaas waaye oo aan rajeynayo inaad maanta cilmi fiican ka hesheen Eh, sidoo kale waxaan rajeynaynaa wixii aad barateen inaan meecdan looga tegin laakiin eh, dibna loogu laabto deegaankii eh, implementation lagu sameeyo qof kasta ahi uu ka bilaabo naftiisa horta inuu dabaqo wixii oo wixii waan aragna waan qaadan waan ka tagna aysan noqon